بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم waxaan ku dhex jirnay fii suurati aali cimraan qisadii qaswatu uxud ayaan weli ku dhex jirnaa waxaan soo aragnay nebiyulaahi moxamed iyo asxaabtiisii markii ay tageen xamraa'i alasad in mushrikiinta oo abu sufyaan uu hogaaminayo ay fariin niman usoo dhiibeen oo yidhaahdeen moxamed iyo maaragt waxaan u jeednaa ee abu sufyaan iyo ciidan tiro badana idiin socdo idiin soo socdo oo ay diyaarsadeen marka awooddu malihidiine baqa oo ka cabsada arrinkaas inuu iimaan u kordhiyey baan soo aragnay ayagoo wax taabtay aan la aragna oo dhib aysan la kulminna inay soo noqdeen arrintaasna inay ahayd shaydaan hadalkii oo rabo in awliyadiisii awliyaa alkufaar ah gaaladii loo jeedo inuu mu'miniintii ku cabsigeliye uu doonayo marka arrinkaasaan soo aragnay hadda waxa weeye aayaddan ama munaafiqiinta lagu fasiraa oo lagu sheegaa ama mushrikiinta ayaa labadaba waa la yidhaahdaa marka dadka uun kufriga kusii fogaanay ee maaragtay nabiyulaahi moxamed iyo maaragtay asagana uu ka murugoonaayo oo islaamnimadoodii iyo diintoodii inay mu'miniin noqdaan uu jecel yahay ayaa laga warramaya markaasaa nebiga lala hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa yaxsunka yuusan kumurigelinin nebi moxamedow yaysan kumurigelinin alladiina kuwii yusaaricuuna degdegayo fi lkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegayaahi kuwaa yaysan kumuruggelinin degdegoodaas ay kufriga ku degdegayaan waxba yuusan murug iyo maaragta kugu reebin tiiraanyo yuusan kugu reebin weyaan marka yani walaa yaxsunka qiraa'adaas waxaa weye waa qiraa'at ljumhuur walaa yaxsunka in la yidhaahdo oo ya-da la kordhigo zaa'idana la godo oo yaxsunka la yidhaahdaa waa qiraa'at ljumhuur wey laakiin naafic oo quraa'da ka mid ah ayaa wuxuu akhriyaa yani walaa yuxsinka buu akhriyaa ya-da uu godo iyo zaa'ida uu hoos dhigo ayuu akhriyaa marka ficilka haddii yuxsinka la yidhaahdo waxaa weeye min axsana arubaaci axsanadii afarta xaraf ahayd ayaa laga keenay ficilka kaleo qira'at ljumhuurna waa ficil ulaaiy wey waa ficil saddex xaraf ah weyaan marka labada luqaba yani yuxsinka inaad tiraahdo iyo yaxsunka inaad tiraahdo waa laba qiro oo maarata laba luqo oo macruufa weeyaan la yaqaan lanna carabtu isticmaashaa waxay yidhaahdaan yani xasanani lmru way yidhaahdaan wa axsananiina way dhahaan xasanani lmru waa markii ulaaiga laga keeno axsanani oo rubaacina way isticmaalaan weeyaan marka aayadda laakiin macnahay u jeedda waxa weeye qoraysh oo kufriga iyo gaalnimada ku degdegayso oo nebiyulaahi moxamedna inay iimaan qaataan oo ilaahay rumeeyaan uu jecel yahay murugtaas uu ka murugoonayay iimaankooda uu ku dadaalaya uu jecel yahay yaa la leeyahay iska tartiibi haku maaragtay waxba yaynan ku murugelinin baa la leeyahay ama munaafiqiinta lafteeda loo jeedaa uu nebigu jecel yahay inay mu'miniin saxa noqdaan oo nifaaqan oo kufriga ahi ay ka tagaan labada macnoba culummada waa ay sheegaan maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam khalqiga inay hanuunaan ayuu aad ugu dadaali jiro aad u jeclaa arrinkaas baana murugelin jiray markaasaa ilaahay ka reebiya oo leeyahay walaa yaxsunka yuusan ku murugelinin nebi maxamadow yayan ku murugelinin aladiina yusaaricuuna fi lkufri kuwa yani kufriga ku dhex degdegaya oo ku ordaya kusii dheeraanaya yaysan wax muruga iyo tiiraanya kugu reebin wey qur-aankana aayaadkaasoo kale way ku badan yihiin fii suurati fatir allah wuxuu leeyahay nabigiisa nabiyulaahi maxamed isagoo la hadlayo falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraatin naftaada yani maaragtay murug ha u dilin iyaysan u tegin baa la leeyahay saad uga murugoonayso dadkan hidaayadoodii iyo inay mu'miniin noqdaan aad u jeceshahay naftaada ha ku halaagin murug darteed ha u halaagin fii suurati lkahfi buu ilaahay aayaddaasoo kale ku leeyahay falacallaka baakhicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa yani inaad murug naftaada maaragtay ku halaagto iyoysan dhicin baa la leeyahay naftaada ha u halaagin qofka ilaahay iimaan u qoro qofkaas waa hanuunaya qofkaan rabbi u qorinna ma hanuunayo marka adiga waajibka ku saaran waxa weeye waa tabliiqu risaala ee xaq oo caddaysa weeyaan marka walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri maxaa yeelay kufrigay ku degdegayaan naftoodanba wax ugu dhibayaane ciday wax u dhibi karaan lama arko innahum mushrikiinta ama kufaartaasi munaafiqiinta labadaba lan yaduru llaha allah dhibi maayaan shay-an waxba uma waxay u dhibayaan lama arko wax ay allah u dhibi karaan lama arko macnaha lan yadurullaha shay-an hadday kufriga ku degdegaan diinta ilaahay waxba uma dhibi karaan awliyadiisana waxba uma dhibi karaan oo awliyaullaahi ah dadkii muminiinta ahaa waxba uma dhibi karaan yani lan yaduruu diin allahi shayan waa lagu fasiraa lan yaduruu wliyaa allahi shayan awliyada ilaahay waxba uma dhibi karaan kufrigaas ay ku degdegeene ku ordaan laa yaduruuna ilaa anfusahum naftooda mooye cid kaleo ay dhibayaan lama arka weeyaan walidaalika caaa markuu fasiraya wuxuu dhihi jiray yuriidu wliyaa allah allah markuu leeyahy lan yadurullaha shay-anta wuxuu u jeedaa awliyada ilaahay subxaanau watacaala ayuu u jeedaa oo nabiyulaahi maxamed iyo asxaabtiisii iyo dadkii mu'miniinta ahaa waxay u dhibi karaan lama arka weeyaan musaaracadoodaas kufriga ay ku degdegaan waxba uma dhibi karaan bal wuxuu allah leeyahay kufrigaas kufriga ay ku degdegayaan allah subxaanau wa tacaala xikmuuba ka leeyahayba yuriid allahu alla wuxuu dooni marka ay kufriga ku degdegayaan wuxuu allah doonayaa anlaa yajcala lahum inuunan u yeelin kuwa kufaarta ihi xadan nasiib inuusan u yeelin fi laakhirati aakhira dhexdeeda wax hawaab ah iyo ajri ah oy aakhiro helaan inaynan dhicin oo wax ajra ayan helin ayuu rabbi subxaana wa tacaala doonayaa weyaan inay kufriga ku dhintaan gaalnimadoodaas ku tagaan saas darteed bay marka kufriga ugu degdegayaan marka adiga ha isku dhibin nabi muxamedu baa la leeyahay calayhi salaatu wasalaam walahum waxay leeyihiin gaaladii cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabku oo cadiimun mid weyn ah ayay allah agtiisa ku leeyihiin subxaana wa tacaala bisababi musaaracatihim fi lkufri degdegaa ay gaalnimada ku degdegayaan sababteeda ayay ku leeyihiin sidaa darteed yacni degdegaas gaalnimada lagu degdegaahi dararka iyo dhibaatada ka imaanaysaahi waxa weeye innamaa yacuudu ilaa anfusihim naftooda unbuu u noqonayaa ee cid kale wax ku dhibi karaan lama arko leanna qofka hadduu gaalooba isagaa isdhibay isagaa maaragtay aakhiradiisii baaba'shay isagaa naar sabab iskugu noqday laakiin allah iyo maaragtay diintiisii iyo awliyadiisii ciduu u dhibi karo lama arka weeyaan ina aladiina ishtarow lkufra biliimaani lan yaduru llaha shaya ina aladiina kuwii ishtarow badel qaatay alkufra gaalnimadii kusoo bedel qaatay biliimaani iimaankii kaga bedel qaatay yacni iimaankii bay iska gadeen markaase waxay la soo wareegeen kufrigii bay la yimaadeen weeyaan marka alishtiraacu hadda waxaa loo jeedaa bimacna alistibdaal baa loo jeedaa badel qaadasha wey ina aladiina kuwii ishtarow soo gatay alkufra gaalnimadii soo gatay biliimaani iimaanka ku gatay yacni iimaankii bay iska wareejiyeenoo maba rabaanba kufrigaanubay doonayaana la soo wareegeen weeyaan dadkaasi falan yaduru llaha allah ma dhibaan shay-an waxba uma dhibaan wax ay ilaahay u dhibi karaan subxaana wa tacaala lama arko laa diintiisayna waxba u dhibi karin walaa dadkiisa mu'miniinta ah oo awliyadiisaabayna waxba u dhibi karaynin weeyaan marka lan yadurullaha shay-an tani waxay leeyihin mufasiriinta macnaheedu waxa weeye waa macnihii horeeto oo kale markaasaa waxaa loo keenay lita'kiidi alwali hadalkii hore tii hore in lagu xoojiyo lan yadurullaha shay-an tii hore ayay ta'kiid u tahay xoojinaysaa bay leeyihiin walahum waxay leeyihiin gaaladii cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabku aliiman mid waxanuujiyo ah ayay allah agtiisa ku leeyihiin maalinka qiyaamaha ah bisababi istibdaalihim alkufra biliimaan maadaama kufrigii ay soo bedel qaateen ay maaragtay iimaankii ka tageen sababteeda bay maaragtay cadaab aliima ku leeyihiin walaa yaxsabanna aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim walaa yaxsabanna yaynan malaynin aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo kufaarta ahaa annamaa numlii ay imlaa'anaa lahum ayaga aan u koranayno ukaadinteenna iyo korashadeenna iyo sugitaankeenna aanu sugayno inuu yahay khayrun mid khayr badan lahum ayaga mid u khayr badan inuu yahay arrinkaayaynan u malaynin yacni malahaasi mala jira ma aha wey arrinkaayaynan u malaynin maxaa marka xaqiiqadu waa maxay innamaa numlii waan u kaadinaynaa oo maaragtay aan yan u seeta dheeraynaynaa lahum ayaga cumrigii baan u dheeraynaynaa caafimaadkii baanu siinaynaa madaxtinimaa la siinayaa xoolobaa la siinayaa yani wahaakada yani arrinkaasi waxa weye waxaan ugu dheeraynaynaa oo keliya liyasdaaduu inay kororsadaan iman dembi inay ziyaadsadaan dembi inay kororsadaan taa un baan maaragtay ugu kordhinaynaa arrimahaanan ugu siyaadinaynaa walahum waxay leeyihiin alla agtii ku leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun mid xaqiiraho liita ah mid liito cadaab liita bay allah agtiisa ku leeyihiin maalinta qiyaamaha weeyaan marka walaa yaxsabanna laba qiraa'aba waa la akhriya walaa yaxsabanna markaad tidhaahdid oo ya-da akhrisid wa qira'atu ljumhuur jumhuur lqura sidaasay akhriyaan markii sidaa la yidhaahdana aladiina kafaruudan baa faacilkii ah yaxsabooda faacilkeeda wa aladiina kafaruu weeyaan xamza keliya baa wuxuu akhriyaa yani xamze keliya wuxuu akhriyaa ta buu akhriyaa walaa taxsabanna buu akhriyaa haddii walaa taxsabanna la yidhaahdana oo ta laga dhigana waxa weeye faacilka waa nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo markaa macnihii wuxuu noqoni walaa taxsabanna ha malaynin oo ha malaynin nebi muxamedow aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa annamaa numlii lahum yani korashadeenna aan u koranayna iyo seetadheeraynta aan cumriga u siita dheeraynaynaahy khayrun inuu khayr yahay lahum ayaga khayr u yahay kaa marna ha malaynin baa laleeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaa faacilka mushrikiinta ka dhigtana gaalada ka dhigtana idinka ha malayninina gaalo yahay weeyaan arrinkan marka cumriga laydin dheereeyo caafimaadka laydin siiyo barwaaqo ilaahay oo idin siiyo macnaheedu ma aha inay arrinkaasi khayr idin yahay oo rabbi idin jecel yahay ma aha bal istidraaj baa la yidhaahdaa sabaansabid weeye yani maaragtay inaad kusii fogaataan kufriga ayaa la doonayaa weya walidalika alimlaau hadda waxaa loo jeeda annamaa numliida alimlaau waxaa la yidhaahdaa alimhaalu waaltakhiiru yani dib u dhigid iyo korasho ayaa la yidhaha qofka oo loo kortoon loo kaadiyo oo aanan cuquubada lagu soo dadejinin loo seeta dheereeyo weeyaan marka taasaa loo jeedaa annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim inay maaragtay yani u khayr badan tahay ay imlaa'anaa khayrun lahum marka anna maada maadaan annamaa numlii ku jirtaahi yani laba macnaba way ku sheegaan mufasiriinto waxay yidhahdaan maadu waa masdariya way yidhaahdaan macnihii hadda aan marnay oo kale ay imlaa'ana oo kale weeyaan anna imlaa'ana adoo yidhoo kale la mid tahay yacni waxaa kaloo la yidhaahdaa waa mawsuulana way dhahaan oo is mawsuul inay ka maaragtay ka laqbeeyaan ayaa jirta oo caamilkiisii waxaan u jeedaa caa'idkiisii ismiga mawsuul damiirkii caa'idka u noqon lahaa uu go'an yahay oo marka haddii la yidhahdo is mawsuulna wuxuu noqonaa walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum ay ana aladii numliihi lahum shayga aan u koranayno yan ana aladii kii numliihi aan u kordhinayno u siyaadinayno oo maaragtay aan yan u kaadinaynaa lahum ayaga khayrun inuu khayr yahay yaysan u malaynin lianfusihim naftooda uu khayr u yahay taayaynan malaynin marka asalka waxay ahayd bay leeyihiin annada maada in annada laga gooyo xagga khadka markii la qorayo annada gooni in loo dhigo maadana gooni loo dhigo anna maada maada in gooni loo dhigo la kala saara bay ahayd hadda musxafka waa isku dhex daray xagga qiyaaska oo maaragta khadka iyo kitaabada waxay keenaysay in la kala saaro mafsuula laga dhigo laakiin waxay leeyihiin waxa weeye waqacat fii khati alimaami muttasila falaa yukhaalaf yani markii musxafka cumaan ibni cafaan iyo ay rasminayeen musxaf alimaam ayay arintaas khadkeedii ku dhacay sidaa darteed in wax laga bedela ma aha sideeda loo deyni laakiin maadani ama waa mawsuulo weeye ama waxa weeyaan maadii masdariyada ahayd umbaa laga ay maarata labada macno unbay noqonaysaa annamaa numlii lahum waxa kaadinteenna aan u kaadinayno iyo seetodheeraynta aan u seetodheeraynayno ayagu khayrun mid khayr badan inuu yahay lahum ayaga u khayr badan yahay arrinkaas yaynan malaynin maxaa yeelay yani xaqiiqadu waxa way inamaa numlii lahum waan u koranaynaa un oo keliya waan u kaadinaynaa waan u seetodheeraynayna waan u barwaaqaynaynaa maxaan ugu koranaynaa liyasdaaduu inay kororsadaan iman dembi inay kororsadaan kufrigoodi ina kufri kale kusii darsadaan inay sii qooqaan inay yidhaahdaan alla inay dariiqada ku socotaan waa wanaagsan tahay taas weeyaan maxaa yeelay waxay la mid tahay yani sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun aayaddaasoo kale la mid tahay waxay la mid tahay maalan aayadda fi suurat lmuminuun ku jirtoo kale ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wabaniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun aayaddaasoo kale la mid tahay ma waxay u malaynayaan waxa aan u siyaadinayno siinayno oo xoolo iyo maaragtay wiilal ah inaan khayrka yani lagu dadejinayo aan ku dadejinayna miyay u maleeyeen maya baa la leeyahay arrinkaasi maaragtay ma dhacayso weeyo may oga waa istidraaj wey sabaansabiid wey in mar la qabto oo la cadaabo baa la doonayaa wey waxay la mid tahay ayadda fi suurati tawba ku jirto falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibakum biha fi lxayaati اddunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun aayaddaasoo kale la mid tahay yaynan ku cajabgelina nabi maxamedow yani maaragtay xoolahooda iyo awlaaday leeyihiin iyo barwaaqaday ku jiraan yani allah wuxuu doonayaa inuu cadaabo muraadkiisa dhanta oo nicmada loogu barwaaqaynayo waa inay kufriga sii kororsadaan uma markaa la qabto oo la halaago maqsad kale iyo dan kaleoo laga leeyahay ma jirtabay maaragtay la leeyahay weyaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo muhiinun mid liito ahoo xaqiira ayay alla agtiisa ku leeyihin maalinka qiyaamaha ma kaana allahu liyadara lmuminiina calaa ma antum calayh xataa yamiiza alkhabiia min aayib ma kaana allaahu alla ma uunan ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tagayo calaa maa antum calayhi calaa maa shay dushii iyo xaalad korkeed mid uga tegayo ma uusan ahaanin antum idinkaba calayhi shayga dushiisa aad ku sugan tihiin yacni waxay muslimiinta ku dhex jiraan oo isku qaska iltibaaska munaafiqiintii iyo muslimiintii go' isla huwan yihiin oo yani laisdhex daadsan yahay sidaa ilaahay idiin dayn maayo wy waa laydin imtixaani markii laydin imtixaanana tamyiis baa dhici waa laydin kala soocaya saasaa loo jeedaa maa kaana allaahu allah subxaana wa tacaala ma uunan ahaanin liyadara lmu'miniina mu'miniintii mid ka tegayo yacni idinkama tegayo idinka mu'miniinta ah calaa maa xaalad antum idinkaba calayhi xaalka korkiisa aad tihiin idinkagama tegayo xaaladda aad ku sugan tihiinoo mu'min iyo munaafiq in laysku dhex jiraihi idinkaga tegi maayo xataa yamiisa inta uu ka sooco allah subxaana wa tacaala uu kala sooco uu ka saaro alkhabiia kii xumaayee liitay oo munaafiqa ahaa min aayibi muminkii ayibka ahaa ee wanaagsanaa ilaa uu ka saaro allah sidaa idinkaga tegi maayo marka waxaa la idinku kala saarayaa waa maxay yani allah wuxuu tamyiiz ku samayni waa imtixaan dadka waa la imtixaani markii la imtixaano ayaa mu'minkii iyo munaafiqii soo kala baxaya mushkila iyo mixnad baa la dhex dhigaya mixnadaasaa markay qofka sugnaado oo ariiqa xaqaa ku sugnaaday iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii saxda ahayd haystaa iyo midka ka inxiraafo fitnaday ku soo baxdaa allah fitnada ayuu ku kala saaraa weeye walidaalika ibnu kaiir raximah llah marka uu fasirayo wuxuu leeyahay laabudda an yacqida shayan min almixna ama an yucqada shayun min almixna waxaa laga maarmaana allah inuu sameeyo shay imtixaanka ka mida inuu yani maaragtay keeno oo dadka maarata dhexdooda dhigo markaasuu yidhi yadharu fiihi waliyuhu wayaftadixu fiihi caduwuhu fitnadaas baa waxaa ku muuqanayo weliga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga muuqanayaa munaafiqii munaafiqiina ilahay waa ku fadeexaynaya subxaanahu wa tacaala markaasuu yidhi yufariqu bihi lmu'min yani yufariqu bihi lmumina asaabira allah waxaan ujeedaa yucrafu buu leeyahay yucrafu bihi lmuminu saabiru muminka saabirkaabay dadkii ay la ogaanaya marka lasoo saaraya qofka sabirka badan ee muminka oo maaratay toosnaado ayaa maaragtay la garanaya ummadii aqoonsanaya wlmunaafiqu lfaajir munaafiqa faajirkaana sidoo kalea loo garanaya markaasuu yidhi yacni bidalika imtixaankaas waxaa loo jeedaa buu yidhi yowma uxudin maalintii uxud baa loo jeedaa yowma uxudin ayaa loo jeedaa alladii imtaxana allahu bihi lmuminiin allah uu muminiinta ku imtixaanay oo ku kala saaray fadahara bihi iimaanuhum wasabruhum wajalduhum wajalduhum wataacatuhum lilahi walirasuulihi sal allahu alayh ali wasalam markuu ilaahay uxud keenay muminiintii iimaankoodii baa muuqday sabirkoodii dulqaadkoodii baa muuqday adkaysigoodii gaaladay u adkaysaan baa muuqatay daacada allah iyo rasuulkiisa ay ateecaan ayaa muuqatay weeyaan markaasuu yidhi wahataka bihi satra almunaafiqiin munaafiqiinta waxay isku qarin jireenna maalintaasaa la caddeeyey oo allah u dilaaciyey jeexay weeyaan markaasaa fadahara mukhaalafatuhum khilaafidoodii nabiga ay khilaafeen baa muuqatay oo maaragtay iyo allah iyo rasuulkiisa ay khilaafeen maalinkaasay muuqatay wa nukuuluhum can iljihaadi jihaadka ay ka leexdeen diideen ay ka hareenna maalinkaas bay muuqatay wa khiyaanatuhum lilahi walirasuulih allah iyo rasuulkiisa ay khiyaaneenna markaas ayay muuqatay weyaan marka allah dadka wuxuu ku kala saaraa imtixaanu ku kala saaraa yani maaragtay sidaasuu rabbi imtixaan ummadda dhex dhigaa markaasaa muminkii iyo munaafiqii kala caddaanaya aliflaamiim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamana wahum laa yuftanuun fitna la dhex dhigi waa la kala saari aamanaa keliya lagu dayn maayo walidaalika mujaahid wuxuu dhihi jiray mayaza baynahum yowma uxudin munaafiqiintii muslimiintii muminiintii maalintii uxud buu allah kala saaray subxaana wa tacaala qataadana wuxuu dhihi jiray mayaza baynahum biljihaadi wlhijra wuxuu allah ku kala saaray muslimiintii munaafiqiintii muminiintii wuxuu ku kala saaray yani jihaadkii iyo hijradii oo beledulkufr laga soo hijroodo muminka iimaankiisao la soo cararaya iyo diintiisii munaafiqan halkaasu ku dhex jira marka allah sidaasuu dadka u kala saaraa weeyaan wamaa kaana allahu alla ma uunan ahaanin liyulicakum mid idin tuso oo idin taalacsiiyo cala alhaybi waxaa haybka la yidhaahdee maqan oo rabbi keliya og yahay allah idinma tusaayo laydin tusi maayo yani waxaa loo jeedaa munaafiqnimada inuu qofkan mumin yahay oo iimaan qalbiga ugu jiro iyo inuu munaafiqiyo nifaaq u qalbiga ugu jiraahi allah waa qayb wey soo maah hay qalbiga ku jira waa hay maan waa ayb naga ah waanan garanayn allah marka idinma tusaayo oo idinma taalacsiinayo aybka inta laydin muujiyo wixii quluubta ku dhex jira laydinma tusaayo hebel waa munaafiqi hebel waa mumin ee ogaada qalbigood waxa ku jira arka laydinma dhahayo laydima oranayo allah ma yeelay ma samaynayo subxaana wa tacaala sidaas weeyaan marka wamaa kaana allahu liyudlicakum cala alkhayri waxaa loo jeedaa an yubayina maa fii quluubi alkhalqi min aliimaani waalkufri inuu allah caddeeyo waxa qalbiga addoommada ku dhex jiraaho iimaan iyo ma kufri ah inuu dadku u caddeeyo taa ma aha weeyaan laakiin ilaahay see ku caddaynaya imtixaan iyo mixnada ku caddeeya ma lagu sheegi adiga laguu sheegi maayo lagu tusi maayo hebel qalbigiisa inuu munaafiqiya inuu mumin yahay laakiin waxaa lagugu tusi imtixaan baa la keeni dhexdiina la dhigaya muminkii asagaa soo baxay munaafiqana sidoo kale waa muuqanaya wey saasaa loo jeeda wamaa kaana allahu alla ma unan ahaanin liyulicakum mid idin tuso idin taalacsiiyo cala alhaybi waxa haybka oo maqano quluubta dadka ku jira ilahay idinma tusaayo laakiin yani allah wuxuu idinku tusi bal bilmixnati yulicukum almumin alxaqa wlmunaafiq alkhabiir muminka dhabta iyo munaafiqa khabiidkaah ee xun imtixaan buu ilahay idinku tusaya markuu idin imtixaano weeyaan walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yashaa walaakiinse allaha alle subxaanahu watacaala ayaa yajtabii doorto min rusulihi rusushiisaba wuxuu ka doortaa man yashaau axadkuu doono marka axadkuu doono ayuu allah rusushiisa ka doortaa markaasuu fa yudlicuhu calaa bacdi cilmi alghaybi bilwaxyi markaas wuxuu doono oo qayb ah ayuu wuxuu ku ogeysiiyaa waxyi buu ku ogeysiiyaa rasuulkaa loo waxyooni markaasaa inta munaafiqa la tusi sida nabiyulaahi maxamed ba ilaahay uu u baray inta munaafiqiinta uu sheegay hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq bilwaxyi baa lagu ogeysiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu ogaa walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ma uunan faafinin wuxuu u sheegay keliya nik yani maarata saxaabiga la yidhaha xudayfat ibn alyamaani ayuu u sheegay leanna nebiga waxaa laga reebay munaafiq hadduu dhinto inuu salaad ku tukado inuu salaada yani maarata uu ku tukado janaasada nebiga waa laga reebay laakiin waxa wuxuu u sheegay markuu maaratay intuusan nebigu calayhi salaatu wasalaam dhimanin ayuu wuxuu u sheegay xudayfa buu u sheegay oo la yidhaahdo saaxibu siri rasuulillahi sal allahu aleyh ali wasalam nebiga uu sirta ku qarsan jiray buu u sheegay walidaalika cumar markuu ogaaday wuxuu dhihi jiray markuu amiirulmuminiinka ahaa xudayfe janaasada ou raaco cumar sidiisaba xudayfe janaasada ou raacaa waa raaci jiray janaasada oo xudayfe ka harana waa ka hari jira asagana lanna ma yaqaan isaga looma sheegin ninkaana xudayfa loo sheegay saasuu ahaan jiray cumar radi allahu canhu marka wma kaana allahu liyudlicakum cala alghaybi walaakina allaha yajtabii min rusulihi man yashaa ciduu doona buu ilaahay rusushiisa ka doortaa markaasuu waxyiga ku ogeysiiyaa aybka wuxuu ku ogeysiiya waxyibuu ku ogeysiiya waa sida allah fii suurati ljinni oo ku leeyahay caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuulin yani allah waa caalimu lhayb waxa maqan oo dhan ilaah baa cilmi ku leh cilmigaas haybkaa waxa maqanna uma muujiyo dadka qofna uma muujiyo ilaa man irtadaa min rasuulin qof uu ka raadi yahay oo rasuula mooye cid kale uma sheego rasuulkana waxyi buu ilahay ugu sheegaa subxana wa tacaala marka qofkii ku yidhahda anaa haybka ogo berri waxay dhici doonaan ogahay waa beenlowwey leanna looma waxyoon rasuulna ma aha marka laga aqbali maayo warkaa waxaa weeye haybka ilaah baa iska leh maaragtay dadkiisa rusushaabuuna taalac siiyaa cid kalou u ogol yahay ilaahay ma jiro qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah yani ma jiro cid maarata samaawaadka ardada wax ku maqan og aan allah ahayn subxaana wa tacaala weeyaan faaaminuu marka hadday sidaa tahay faaaminuu rumeeya muslimiintiyey billaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisana rumeeya yani waxaa la timaadaan aliimaanu billaah wtasdiiqu birusul la imaada yani rususha ilaahay ou doortay ina ayagana rumaysaanoo risaaladaas inay dadka soo gaarsiiyaanoo rabbi ou doortay inaa u aragtid baa lagaa raba u rumaysid weeyaan oo awaamirtood aad qaadato oo ku dayato oo xagga afcaasha iyo ictiqaadaadka iyo acmaasha aad kaga dayata baa la dooni wain tu'minuu haddii aad rumaysaan allah subxaana wa tacaala aad rumaysaan rusushiisana aad rumaysaan oo risaalada u rumaysaan watattaquu allah aad ka baqdaan oo taqwo aad la timaadaan yacni mukhaalafada allah amarkiisa aad khilaaftaan aad iska ilaalisaan rususha amarkeeda inaad khilaaftaan aad iska ilaalisaan waxyaalaha muxaramaadka oo rabbi idinka reebay yani maaragta la'imaatankooda aad iska ilaalisaan acmaashiinnana aad hagaajisaan falakum waxaad leedihiin ajrun ajri baa leedihiin ajriga oo cadiimun mid weyn ah ayaad allah subxaana wa tacaala ku leedihiin weeyaan ajri weyn oo aanan maaragtay qadarkiisa la ogaan karaynin xaqiiqadiisa aan cidi ogaan karin allah mooye kaas baad alle agtiisa ku leedihiin saasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahy falakum ajrun cadiim ajri weyn baad ilahay agtiisa ku leedihiin weeyaan walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa khayran lahum ayadan maadaama allah subxaana wa tacaala jihaadka uu ka soo hadlay jihaadkuna ou ahaa badlu nafsi yani fii sabiil illah ilaahay jidkiisa oo naftaada aad u hurto dhiiggaada aad u daadiso ou ahaa ayaa markii dadka arintaa lagu tirtirsiiyey jihaadkii yaa haddana hadda waxaa lagu boorinaya lagu tirtirsiinaya in ay jidkaas ilaahay xoolahooda ku bixiyaan inay aljihaadu fii sabiili illaahi xoolahooda ku dhiibaan inaynan ka bakhiilin arrinkaas baa taxriid lagu samaynaya weyan walaa yaxsabanna yaynan malaynin alladiina kuwii yabkhaluuna bakhiilayo bimaa shay ku bakhiilayo aataahum allaahu allah uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah yacni risqi ilaahay uu siiyo dheeraadsiinta ahaa dadka ku bakhiilayaahi yaynan malaynin huwa ay ilbukhlu bukhayltinimadaasi bukhliga oo xoolihii rabbi uu siiyey kaga bakhiileen ilaahay jidkiisa khayran mid khayr badan inuu yahay lahum ayaga u khayr badan yahay inuu kaa u khayr badan yahay yaynan malaynin buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay weeyaan marka aayadda macnaheedu waxa weeye walaa yaxsabanna albakhiluuna albukla khayran lahum saasaa loo jeeda yacni inuu bukhligaasi u khayr badan yahay yaynan u malaynin marka albukhladii baa laiska gooyey marka waxaana loo gooyey waxaa laydhaha lidilaalati yabkhaluuna calayhi yabkhaluunadaana ku tusinayso sidaas darteed albukhla laiskaga jaray sida maaragtay sibaweyhi iyo sheekhiisii khaliil ibn axmed iyo faraa iyo kulle ay leeyihiin saasay ku tilmaamayaan weya walaa yaxsabanna aladiina kuwii yaynan malaynin yabkhaluuna bakhiilayo oo ku bakhiilaya bimaa shaygii aataahum allaahu alla uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu siiyey oo ay ku bakhiilayaanna culammada way caam yeelaan waxaa ka mid ah maalkoodii inay jidka ilaahay ku bixiyaan waxaa ka mid ah naftoodii inay jihaadka ilaahay ku bixiyaan waxa soo gelaya bay leeyihiin cilmiga ilaahay ku baray inaad ku bakhiishoodan ummadda gaarsiinin waa soo gelaya yacni maaragtay fadliga iyo waxa ilaahay xoolaha ku siiyey inaada xaqii lagu lahaa ka gudan weyso sagadiiyo gudan weyso yani xoolahaada ka dhiibi weydo way soo gelayaan arrimahaasoo idil ayaa soo wada gelaya bay leeyihin marka yaynan dadkaasi u malaynin in bukhliga uu u khayr badan yahay bal inuu u khayr badan yahay iska daaye huwa bukhligii sharun shar weeye lahum ayaga ayuu shar u yahay shar buu u yahay maadaama ilaahay jidkiisa ay diideen allihii subxaana wa tacaala xoolahan ayaga siiyey cilmigaan siiyey jaaha iyo madaxtinimada siiyey yacni naftaa geliyey hadday jidkiisii uga bakhiilaan khayr ka heli maayaan shar unbay kala kulmayaan taasaa u shar badan weeyaan saasuu rabbi leeyahay bal huwa sharun lahum kaa ayaa u shar badan waa shay aad iyo aad shar u ah weeyaan naftooda kaasaa u shar badan sayuawaquuna bihi sayuawaquuna maa bakhiluu bihi sayuawaquuna waa loo kuul xiri doonaa maa shay baa loo kuul xiri doonaa bakhiluu ay bakhiileen bihi shayga ay ku bakhiileen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa sidii kuul oo kale loogu xiri doonaa weeyaan yacni luquntoodabaa waxa weye shaygii ay bakhiileen ayaa luquntooda lagu xirayaa ka tawqi sidii maaragtay yani xariggii oo kale ama kuushii oo kale ayaa loogu xirayaa warkaasaa lagu cadaabayaa maalinta qiyaamaha ah shaygii aad bakhiisho ilahay jidkiisa kaga bakhiisho maalintaas ayaa lagu kuul xiri sida kuushii oo kalea lagugu xiraya markaasaad yani cadaab uu kugu noqonaya weyaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa yani waxay dhahaan tatwiiqa waxay culammada ku sheegaan tuwiqa fulaanun amaluhu camalahu haddaad tidhaahdo tuwiqa fulaanun camalahu hebel ninka la yidhaahdaa tuwiqa fulaanun camalahu tawqa alxamaami bay dhahaan tawqa alxamaami sida bahashan qoollayda la yidhaahdaa qoollayda waa aragteen bahashan la yidhaahdo yani meelahana ka daldalooshaa siday wax kuul u xiran tahay camal ayay u xiran tahay sida wax maaragtay ay kuul dhuunta ugu xihantao kale sida qoollaydaas ay ugu laasimto kuushaas iyo daldaloolkaa kuul camal ay tahay baa qofkana loo kuul xiraa saasaa loo jeeda macnihii waxa weeye jazihii camalkiisii baa la laazimiyaa weeyaan walidaalika culummadu waxay yidhaahdaan laba macnoba way sheegaan mufasiriinta in badan oo ka mida waxay leeyihiin waciidkan ilaahay uu sheego sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaamati laleeyahay waxaa loo jeedaa waa calaa ariiqi tamhiil waa xag tusaale ahaan iyo maala laga wadaa mooye xaqiiqo ma ah macnaheedu waxa weeye camalkiisaa la laaimini marka camalkiisau laaimaya wixii uu samaystaybuu beri la kulmayaa weyaan saasay leeyihin oo waxay la mid tahay wakulla insaanin alzamnaahu aa'irahu fii cunuqihi aayadaasoo kale la mid tahay leeyihiin mufasiriinta qaar kaleo ka midana waxay leeyihiin maye tatwiiqan waa calaa daahirihi wey sidaasaa loo daynaya shaygii oo ku bakiilay oo ilaahay jidkiisa oo kaga bakiilay qoortaa loogu xidhi xisan ayadoo si loo jeeda ah ayaa dhuunta loogu xidhaya maalinka qiyaamaha waxaana ra'yigaas xoojinayo oo tafsiirkaasi xoojinayo xadiidka imaam albukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay man aataahu allahu maalan falam yu'addi zakaatahu muila lahu shujaacan aqraca lahu zabiibataani yuطawiquhu ywma alqiyaamati ya'hudu bilihzimatayhi yaquulu ana maaluka ana kanzuka uma tala hadihi اlaaya walaa yaxsabana aladiina yabkluuna bima aataahum allah min fadli aayadaasuu ahriyey wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaau wasalaam qofkii rabbi uu xoolo siiyo oo aanan zakada ka gudanin oo xoolihiisa zakada ka dhiibin muila lahu shujaacan aqrac yani maaragtay shujaaca waxaa la yidhahdaa abeesada weyn alxayat lkabiira ama athucbaan dakhmu lkabiir maska aad u weynna waa la yidhaahdaa mas aad u weyn baa loo suureeyaa markaasaa yani weliba uu leeyahay waa aqrac wey aqrac marka la leeyahay waxa weeye mas yani dhogortii madaxa tintii ay ka biday oo bidaar yeeshay suntiisa darteed yani waxaa la yidhahdaa likibari sinihi wa shiddati summiyati suntiisa darnaanshaheeda iyo da'diisoo weynaata darteed baa ayuu bidaar la yeeshay maskaas sun aad u badan buu leeyahay kaasoo kale ayaa maaragtay yani loo suureeyaa markaasuu lahu zabiibataan wuxuu leeyahay laba dhibicba wuxuu ku leeyahay indhaha korkooda oo dhibcooyin ku leeyahay markaasaa yutawiquhu yowma alqiyaama luqunta loogu duubaa xoolihii inta mas camal laga dhigo ayaa luqunta loogu duubay maskii weeyaan markaasuu yani wuxuu qabanayaa labadiisa shidqaynkan labadan daamood ayuu lehzamateynka kuwaasaa la yidhaahdaa afkuu gelinaya labadaasuu qabanaya ayuu ku dhegaya xoolihii weeyaan markaasuu wuxuu leeyahay maskiibaa hadlayo xoolihii laga dhigay ana maaluk xoolahaadii aad bakishay baana ana kanzug xoolihii aad meel ku kaysatay oo xaqi inaad ku bixiso aad diiday ayaan ahay buu leeyahay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan u akhriyey walaa yaxsabana aladiina yabkluuna bima aataahum allah min fadli huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayuطawaquuna ma bakiluu bihi ywma alqiyaama marka waxa weeye yani qofka ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan wuxuu keenay isagoon waxba haysanin isagoo faramaran ayuu caloosh hooyadii ka soo baxay risiqii ilaahay oo dhulkaa iska daadsanaa ayuu iska gurtay oo qaatay marka inuu wixii rabbi uu siiyey oo jidkii ilaahay kaga bakiilo waa shay aad iyo aad u xun wey cuquubadaasayna leedahay qiyaamo ilaahay uu ku cuquubaya weya haddii aad shay waa lacaam yeela aayadda sakadii ha noqoto jihaad fii sabiililahi aad ku bixisid cilmiga aad ku bakiisho lafteeda waxaa weeye yani qofka ku bakiilaahi yani maalinta qiyaamaha liijaam naara ayaa la geliyaa weya liijaam naaraha lagu lagu maarata lagu xakamaynaya weya marka dadkaas uma khayr badnee way u shar badan tahay sayuطawaquuna waa loo kuul xiri sidii kuushii baa loogu xiri maa bakiluu waxa ay bakiileen bihi shaygaba ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxa ay bakiileen ayaa luqunta loogu xiraayo qoorta loogu xiri weeyaan walilaahi miiraatu samaawaati wlard walilaahi allah ayuu u sugnaaday oo iska leh miiraatu samaawaati wlard samadaha iyo ardada dhaxalkooda dhulka iyo samaawaadka iyo waxa ku dhex jiro makhluuqaada dhaxalkooda ilah baa iskale subxaana wa tacaala yani waxaa loo jeedaa allah waa maalikalmulki wey mulkida oo idilna ilaahay bay u noqonaysaa khalaa'iqdoo dhanna way baaba'ayaan allah keliya baa soo baaqi noqon doona subxaana wa tacaala marka koonkan xoolahan waa berri waad ka tegi yaa u harayo markay adduunka dadkao dhan baaba'aan wixii kanzi iyo xoolo ahaa kulli ilaahay baa u baaqi noqonaya mulkidood dhan ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa marka intaad nooshahay wax la bax wey oo jidka ilaahay wax ku bixi waxay la mid tahay aayadda fii suurati alxadiid ku jirto aaminuu biاllahi warasuulih waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiihi wuxuu ilaahay khaliifka kaaga dhigay xoolahan adaa laguu dhiibay wax ka bixiya buu leey markaa ilaahay rasuulkiisa rumaysaan xoolaha ilaahay idin siiyana jidka ilaahay ku bixiya oo dacafadii u kaalmeeya masaakiinta u kaalmeeya xaqa ay xoolahada ku leeyahay qaraabada iyo maaragtay masaakiintu ay ku leeyihiin kadhiib jidka ilaahay ku bixi maaragtay saasaa lagaa rabaa weeyaan sharta iyo meelaha khayr meesha xumida ha ku bixinin meelaha xunxunkaa ha ku dhiibin weeyaan marka welilaahi miiraatu samaawaati waalard saasaa loo jeedaa sida cabdulahi bn cabaasna oo ku fasiraya wuxuu leeyahay walilaahi miiraatu samaawaati waalardi wuxuu leeyahay yamuutu ahlu samaawaati wa ahlu lardi wayabqaa rabu lcaalamiin yani maadaama dhaxalka koonka ilaahay uu leeyahay samaawaadka waxa ku jiro makhluuqaad ah oo malaa'ig ah kulli waa baaba'aya yani waxaa baaba'aya ahlulardi oo dhan waxaa baaqi noqonaya allah subxaana wa tacaala keligii baa rabbi subxaana wa tacaala ayaa baaqi noqonaya weyaan marka sidaa darteed allah subxaana wa tacaala jidkiisa wax ku bixiya taasaa loo jeeda ولذلك إلهي كعنت في سورة المارتي في سورة الحديث وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض با إله لي maxaa wax u bixin la'dihiin oo jidka ilaahay wax ugu dhiibaysay ugu dhiibi la'dihiin idinka hor taagan ayadoo Allah uu leeyahay miiraathu samaawaati wal ard marka walillaahi miiraathu samaawaati wal ard waxay xaqi u tahay alinfaaqu fii sabiili illah war intaad nooshahay wax dhiib oo jidka ilahay wax ku bixi maxaa yeele waad ka tegi waxaan ilaahay baa dhaxli doono subxaana wa tacaala wallaahu alleh khabiirun allihii og wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan cilmibuu u leeyahay oo gunteeda hoose ayuu rabbi ka warqabaa subxaana wa tacaala laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu aqniya laqad samica allahu allah waa uu maqlay qawla ladiina kuwii hadalkoodii qaaluu yidhi inna allaha alleh faqiirun mid faqiirahoo baahan weeye wanaxnu annaguna aqniyaau kuwa deeqtoon oo allah ka deeqtoon baa nahay yacni dadkii yidhi allah subxaana wa tacaala wuu maqla sanaktubu waan qoraynaa maa qaaluu hadalka ay yidhaahdeen malaa'igteennaa suxuftii warqadihii ku qorayso wa qatlahum dilkoodii reer bani israa'iil ay dileen alambiyaaa ambiyada ay dileenna waan qoraynaa yani sanaktubu qatlahum weeyaan yani waxay ambiyada ay dileenna waan qoraynaa biqayri xaqin wax xaq la'aan ay ku mutaystaan in la dilo ayadoo ayan jirin dilkii ay dileenna waanu qoraynaa malaa'igteennaa qorayso wanaquulu lahum wanaquulu waxaan oranaynaa ay naquulu lahum wey waxaan ku oranaynaa markii qiyaamo ay tagaan ama markay dhimanayaan dadka hadalkaa leh waxaanu ku leenahay duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaab maaragta wax gubo dhadhamiya baan ku odhanaynaa buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka halkan aayaddan sida uu warinaayo alxaafid ibnu marduuya iyo ibn abi xaatim ay ka warinayaan can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabaasna saciid ibnu jubayr uu ka warinayo cabdulahi bn cabaas wuxuu leeyahay lamaa nazla qowluhu tacaala allah markuu aayadan fii suurat albaqara ku jirta ay soo degtay oo ah man da ladii yuqrid allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira wallahu yaqbid wayabsut wailayhi turjacuun markii ay soo degtay ayay wuxuu leeyahay cabdulahi bn cabaas qaalat lyahuudu yahuudi baa waxay yidhaahdeen yaa muxamadu waxay leeyihiin iftaqara rabbuka fasa'la cibaadahu lqarda rabbigaaga waa faqiiray addoommadiisiba wuxuu weydiista dayn ayuu waraysanaya yani man da ladii yuqrid allaha qardan xasana ley ayay yidhahdeen markaasaa faanzla allahu hadihi laaya markaasuu rabbi sidaa soo dejiyey yahuudda inay sidaa yidhaahdeen waxaa kaloo jiro yani maaragtay iyadana sidoo kaleeto waxaa warinaya ibn abi xaatim iyo ibn jariir abri sanad saxiixa ay ku warinayaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma ayuu wuxuu kaga warinayaa qisadii abubakr sidiiq abubakr sidiiq iyo nin yahuudi ahoo fanxaas la yidhaahdo fanxaas alyahuudi ayuu maaragtay qisadaa ka warinaya abubakar baa wuxuu ku yidhi ninkii fanxaas ahaa ee yahuudiga ahaa ayuu wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi abubakare yani wayxak yaa fanxaasu ittaqi llaha waaslim buu yidhi fanxaasow ilaahay ka baqe islaam buu yidhi oo diinta islaamka qaado fawallaahi inaka lataclamu ana muxammadan rasuulu min cindi illaahi waxaad og tahay buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay nabi maxamed inuu rasuul ilaahay agtiisa ka ahaaday inuu yahay waad og tahay waqad jaa'akum bilxaqi min cindii alla xaggiina inuu idinkala yimid xaqa waad og tahay buu yidhi inuu la yimid tajiduunahu maktuuban cindakum fi tawraati walinjiil injiil iyo tawraadna in aad maaragtay oo nabiyulaahi maxamed sifadiisa ay ku qoran tahayna kutubtiinaad ka helaysaan buu yidhi markaasaa fanxaas meeshii jawaab kale laga sugaayo wuxuu yidhi wallaahi yaa abaa bakrin abubakarow maa binaa ila allahi min xaajatin min faqrin wainahu ilayna lafaqiirun yani wuxuu leeyahay wallaahi buu yidhi ilaahay inaan abubakarow allah wax baahi ahoon u qabna inaysan jirin bal asagaa noo baahanuu yidhi ilahay asagaa noo baahan buu yidhi allah isagaa faqiiro noo baahan buu yidhi faadiba abu bakrin radi allahu canhu fadaraba wajha fanxaas darban shadiida abu bakar intuu carooday ayuu ninkii yahuudiga ahaa ee fanxaasa wejigiisa dhurbaxyo ku dhuftay dhurbaxyo aad u adag buu ku dhuftay fanxaas marka wuu tegoo nebigu aaday calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi yaa muxamedu absir maa sanaca bii saaxibuk fiiri buu wuxuu saaxiibkaa ugu sameeyey dhurbaxyada ugu dhuftay abubakar kaala arag buu yidhi abubakara marka nebiga la hadlo wuxuu ku yidhi abubakarow maa xamalaka calaa maa sanacta ya abaa bakri waxaad samaysay maxaa kugu qaaday buu yidhi maxaa kugu bixiyey inaa ninkaan dhurbaaxdo markaasuu abubakar wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina caduwa allahi qaala qawlan cadiima cadowga ilaahay oo fanxaasa wuxuu sheegtay hadal aad iyo aad u weyn buu yidhi yazcumu ana allaha faqiirun wa anahum canhu akhniya wuxuu sheegtay inuu allah faqiir yahay ayaguna ay akhniye yihiin markuu intaa yidhi ayaa maaragtay wuxuu yidhi abubakar qaala wuxuu yidhi falama qaala dalika adibtu lilaahi mima qaala ilaahay baan u carooday dartii markuu hadalkaa yidhi ayaa marka ficilkaas fadarabtu wajhahu buu yidhi caradii ilaahay dartii aan u carooday ayaan wejigiisa ku dhurbaaxay sidaasaan ku sameeyey buu yidhi fanxaasaa la weydiiyey fanxaas waa inkira wuxuu yidhi maa qultu dalika ma dhihin buu yidhi hadalka waa ku inkira abubakar markaasaa ilaahay aayaddan soo dejiyey ou leeyahay laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun marka yahuuddu waxay qabtaa inuu allah faqiir yahay oo ayagu aqniyo yihiin oo allah usan yani aynan u baahnaynay qabaan weyaan marka waa kelimad kufri ahoo weyn wa waa maaragtay meel ka dhac ilaahay subxaana wa tacaala ay meel uga dhacaan marka arrinkaas walaalayaal hadda yuhuudda ay sheegtay oo hadalkaa allah uu nooga soo xikaayooday waxaa jira kitaab la yidhaahdo alfuyudaat alrabbaaniya fi lma'aatiri waalwraadi alqadiriya la yidhaahdo oo soomaalidana manaaqib ay u taqaana kitaabka manaaqibka waa la barakaystaa arbacooyinkaa la akhriyaa guryaha dadka caamada loogu akhriyaa yani waa soomaalidu way barakaysataa kitaabkaasaan hal mid ka soo guurina hadalkan hadal lamid ah ayaan ka soo guurinay kitaabkaas safxadiisa raadiya meelahan lagu gadaa waa la iibshaa raadiya waa la akhristaa manaaqibka shacbulqaadir jiilaani ayaa la yidhaahdaa waad arkaysaan safxada toddobaad fiiriya yani markaa kitaabkaa heshaan safxadiisa toddobaad horayuu ka soo bilaabaya cabdiqaadir jiilaani iyo ilaahay oo wada hadlaayo allah iyo cabdiqaadir jiilaani wada hadlaayo oo allahna uu leeyahay mar kastaba yaa qawta lacdamta uu ku hayo cabdiqaadir jiilaani ku jeedaa gargaarihii weynaayow buu odhanaya allaha odhanaya cabdiqaadir jiilaani ku jeedaa marka hadalkaanuu ku qoro wuxuu leeyahay yani maxalshaahidkaygun baan ka soo qaadanaya hadal aad u tiro badanaa ku yaallo wuxuu yidhi uma qaala lii allah baa wuxuu ii yidhi buu yidhi yaa qawtu lacdam yaa qawta alacdam gargaarihii weynaayow waa allah hadalkiisa ogow allah baa odhanayuu leeyahay wuxuu leeyahay laysa alfaqiiru cindii man laysa lahu shayun yacni qofka faqiirka aniga agtayda lama yidhaahdo qofkaan waxba haysan qofkaan waxba haysanin faqiir lama yidhaahdo bal alfaqiiru aladii lahu amrun fii kulli shay faqiirku waxa weeye axadka shay kasta kulligii amar ku leh amarka ku leh markaasuu yidhi idaa qaala lishayin kun fayakuunu hadalkaa u fiirsada bal ilfaqiiru faqiirku waxa weeye alladii lahu amrun fii kulli shayin idaa qaala lishayin kun fayakuunu yacni waxa weeye axadka shay walba amar ku leh oo hadduu yidhaahdo kun shayahu ahaw fayakuunu ahaanayo kaasaa faqiira buu yidhi hadalkaas yani allah baa faqiira soo maaha yaa kun fayakun wax ku sameeya aan allah ahayn allah baa ku sameeya inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakunu sowma jeedi allah baa kun fayakuunu ku sameeyey marka ilaahay baa faqiirahe qofka xoolaha waayey faqiir ma aha kitaabkaas oo la barakaysto oo ummadeenna diinta looga dhigo cabdiqaadir jiilaanina loo nisbeeyo ayaa hadalkaasi ku yaallaa waana hadal kufri aho qowlulyahuud weyaan oo ilaahay uu soo guuriyey oo kaleeto buu la mid yahay cabdiqaadir jiilaanina beri buu ka yahay waxaas nin sheekh oo muslima ayuu ahaa waa shay ay yuhuud dasiise ay wadatay samaysatay weeyaan marka inay muslimiintu ku baraarugaan baa la rabaa kitaabkaana laga fogeeyo ummadda laga tahiro run ahaantii kitaabkaas hadda ka hor waqti horaan u malaynayaa sagaashan iyo maxaa labadii kun miya ma aqaan mise ka hor baan aniga wax ka duubay meelahaas labadii kun soomayn labadii kun baan laba cajarad ka duubay munaaqibka aan soo ururiyey yacni waxyaalaha mukhaalafaadka kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga uu kaga hor imaanayo waa mutawaatir meelahay yaallaan cajaladaha waa yaallaan marka waxaan jeclaan lahaa muslimiinta inay akhristaan bal arkaan kitaabkaasi inuusan kutub muslin inuusan ahayn say u ogaadaan lanna ilaahay qowlulyahuud buu noo soo xikaayoobay qowlulyahuud naftiisiibaa kitaabkii dad muslimiinta lagu dhex faafinayaana loo qorayaa weya allah wuxuu leeyahy sanaktubu waan qoraynaa maa qaaluu waxa ay yidhaahdeen ayaanu qoraynaa waqatlahum hadalkaas ay yidhaahdeen oo ah ina allaha faqiirun wanaxnu akhniyaa waan qoraynaayo suxuftaan gelinaynaa malaa'igtii baa qorayso qiyaamaa lagula xisaabtami waqatlahum dilkoodiina waan qoraynaa alambiyaaa ambiyada ay dili jireen biayri xaqin xaq la'aan ay dili jireen yani ambiyada xaq marna lagumaba dilaba yani waa xaqdarra waxa lagu dilaayo wax ay ku mutaysteen in la dilaahay mama jirinba nebi ilaahay wax lagu dilaahay ma aynan mutaysanin sidaa darteed bay ambiyada iska layn jireen wanaquulu waxaan odhanaynaa yani kuwaas yuhuudda ah ku odhanaynaa maalinta qiyaamaha ama markay dhimanayaan duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi ay cadaaba almuxriqi cadaabku wax gubayo dhadhamiya baan ku odhanaynaa buu allah leeyahay subxaana wa tacaala cadaabkaas baan dhadhamiya leena dalika bima qadamat aydiikum wa ana allaha laysa bidallaami lilcabiid dalika arrinkaas yani ishaarada waxaan u celinaynaa cadaabkaa la soo sheegay oo la leeyahay duuquu cadaaba alxariiqi la odhanayo cadaabkaasi haabitun mid sugan weyaan bima qadamat aydiihim bisababi maa qadamat aydiihim waxay gacmahooda hormarsadeen sababteed oo kufrigii iyo gaalnimadii ah ayay arrintaasi ku mutaysteen oo cadaabka ugu sugnaaday waa taas weeyaan hadalkaa ay yidhaahdeen yani waxaa loo jeedaa bisababi maa kasabat aydiihim min alkufri waxa ay gacmahoodu kasbadeen oo gaalnimada ah sababteed ayuu cadaabkaas ugu sugnaaday weyaan wa ana allaha alle laysa ma uunan ahaanin bidallaamin mid dulmiyo lilcabiidi addoommada mid dulmiyaana allah ma uusan ahaanin yani waxaa loo jeedaa laa yunsabu ila ulmi allah subxaana wa tacaala dulmi mid loo nisbeeya ma uunan ahaanin marka hadda dallaam waa facaal wasanka la yidhaahdo weeyaan wasanka facaal la yidhaahdana wuxuu ka mid yahay min amilati mubaalaga marka hadda waxaa loo jeedaa amilat mubaalagadaani laysat calaa baabiha sidaasaa la yidhaahda dallaam mid dulmi badan ma aha lama yidhahdo saa lagama laqbeeyo saa lagama laqbeeyo yani bidallaamin mid dulmiya ma aha addoommada ilaahay subxaana wa tacaala oo dulmi loo nisbeeya ma aha weyaan lanna waa usluub carabi ah carabtuna isticmaasho in mubaalagada la sheego wasanka facaala la sheego oo uu ku yimaado uma laa yuraadu bihi lkara farabadnina aan loo jeedin waa usluub carabi oo la yaqaan maala ninka dharka gado dharka qofka iibiya maxaa loo yaqaanaa bazaazaa la yidhahdaa soo ma bazaaz yani calaa wasni facaal waa dharu gadaa keliya haddaad hal maalin gado bazaazaa tahay soo ma dharbaad iibisaa macnaheedu katar kuma tusinayso haddaa catarka iibiso iyo barafuunada aa gado waxaa la yidhahdaa caaara la yidhahda fulan waa caaar yani catarkuu gadaa saasoo kale weeyaan cadaruu iibiyaa weeyaan marka waa usluubkaas carabtii horena u isticmaali jirtay inaysan u jeedin mubaalago waxaa ka mida ninka la yidhaahdo yani tarafat ibn alcabdi la yidhaahdo ee mucalaqada iska leh mucalaqaadka hal mucalaqo kuleeyahay tarafat ibn alcabdi baa la yidhahdaa gabayadiis waxaa ka mid wuxuu ohan jiray yani mucalaqadaas baa waxaa ka mida hal baydoo ka mida wuxuu ahaa walastu bixallaali itilaaci makhaafatan walaakin mataa yastarfid alqawmu arfidii hadalkaas buu yidhaahdaa walastu bixallaali itilaaci xallaal wasanka la yidhahdo waa facaal sooma jeed wasanka facaala la yidhaahdaa wuxuu leeyahay walastu bixallaal itilaac buuraha meelaha dheerdheer mid dega ma ahi buu yidhi ma dego uma dego makhaafatan cabsi yani buuraha carabtu buurahay degayaan buurtaa markaan degayu yidhi cabsi aan dadka ka baqayo ama cadow ka baqayo uma degaayo laakiin nin deeqsi baan ahayo walaakin mataa yastarfid ilqawma arfidi wuxuu leeyahay waxaan rabaa buurta waxaan u degaa dabka aan shito inta dadku arkaan musaafiriinta iyo dadka safray inay ugu soo noqdaanoo aan marti sooraan rabaa buu leeyahy taasaan u degay beerta dabkayga inta la arka in lagu soo leexdo ee maahan cabsi ma aanan u degin marka hadda waa xallaal bixallaal itilaaci calaa wasni facaal mid dege yani mid degid badan ma aha mid dega ma ahin baa loo jeedaa wey marka amilatu mubaalagati laysat calaa baabiha sidaasaa la yidhaahdaa ina allaha wa ana allaha alle laysa ma uunan ahaanin bidallaamin mid dulmiyo lilcabiidi addoommada mid dulmiya ma ahaanin oo dulmi loo nisbeeye ma ahe qof walbaaba cadligiisii ayuu ku maamulaa allah subxaanau watacaala weeyaan aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa ya'tiyana biqurbaanin ta'kulhu nnaar aladiina hum kuwaas yuhuudda ihi aladiina kuwii weeye qaaluu yidhi ina allaha alle cahidda wuu amray ilaynaa annaga wuxuuna amray ama cahidda wuu dardaarmay ilaynaa annaguu noo dardaarmay anlaa nu'mina inaanan rumaynin lirasuulin rasuul inaanan u rumaynin xataa ya'tiyanaa rasuulkaasi intuu nagala yimaado ou noogala yimaado biqurbaanin sadaqa ilaa ou nooga keeno qurbaankaasoo ta'kuluhu nnaaru naar ay cunayso dab ou cunayo samada ka soo degay ilaa uu nooga yimaado oo naartaas iyo dabkaas samada ka soo degayoo qurbaankeenna cuntay ilaa aan ka aragno inaanan nebiba rumayn rasuul u rumaynin wuxuu sheeganayo ayuu rabbina amrayoo noo dardaarmay dadka hadalkaa yidhi weeyaan qul marka waxaa tidhaa nebi maxamedo qad jaa'akum waxaa idiin yimid rusulun rusul baa idiin timid yacni hadalkaas waxay ku diidan yihiin nabiyullahi maxamed hadalkiisa ku diidan yihiin qad jaa'akum waxaa idiin yimid rusulun rusul baas idiin timid rusushoo min qablii aniga hortayda ahaatay bilbayinaati aayado cadcad bay idinla yimaadeen xujaj cadcad iyo mucjizaad bay idiin keeneen oo reer bani israa'iil ka mid ah wabiladii kiina way idinla yimaadeen qultum aad tidhaahdeen oo naartii samada inta ka soo degtay cunaysay qurbaankiinna cunaysayna way idinla yimaadeen marka haddaad rumaynaysaan falima marka maxaybaad qataltumuuhum aad udlayseen ood u disheen ambiyadii mucjizaadkaas idinla yimid iyo waxaad weydiisateen idinla yimid maxaa u disheen in kuntum haddaa tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo oo hadalkaa ku run sheegaya haddaa tihiin maxaa u layseen ood u baabi'iseen ambiyadaas u disheen baa la leeyahy macnaha waxaa weeye waxay yani maaragtay waxaa jiri jirta marmarka qaadkood reer bani israa'iil ma ahayn shay xujo ahoo nebi kasta la siin jiray reer bani israa'iil ka mida ma ah ambiyaau bani israa'iil qayb ka mida ama mid ka mida ayaa wakhti soo maray in haniimada waxay leeyihiin culammadu haddii ay wakhti waxa soo martay hadday qurbaan ay bixinayaan oo sadaqa ay la baxayaan ama ay haniimo soo helaan oo inta duulimaad gaalo la galaan ayagoo muslimiina ay soo helaan haniimo ay helaan ma aynan cuni jirin haniimada xaaraan bay ka ahayd markaas waxaa u imaan jirtay naar ayaa dabbaa samada ka soo degi jiray markaasay waxay cunaysaa qurbaankii ay sameeyeena gubi haniimadiina way gubi markaasay laabani si marka ay u ogaadeen sadaqadooda ilaa aqbalay yacni calaamo oo calaa qabuuli sadaqatihim sadaqadoodii aqbalkoodii tusinayso ayee ay u ahayd haddii marka aynan samadaasi naar ka soo degin oo qurbaankaas aysan cunin ama haniimada aynan cunin inaanan la aqbalin ayay daliil u tahay meesheeda naar haddaysan imaanayn meesheeda ay joogto lama aqbalin sidaas oo kale ayay maaragtay aaminsanaayeen marka waxa weeye waa wax halmar dhacaye shay iska mucjizaa oo joogto oo nebi walba la siiyana ma aynan ahayn markaase waxay leeyihiin nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku rumayn mayno sababta ilaahay baa kitaabka noogu sheegay horay ballan noola galay inaanan nebi rumayn ilaa qurbaankaas naar inta timaado qurbaankaa cunto uu noo keeno yacni inaanu marna rumaynin arrintaas marka inay been tahay ayuu rabbi caddeeyey oo laleeyahay hadday runtiina inaad rumaysaan ay tahay horta shay jira maahan waa iftiraac ilahay ad ku been abuuranaysaan maxaa yeel rasuul kastaahi mucjizo la siiyey ma ahayn nebi kastaa kulligii mucjizo la siiye ma ahayn inaad rusushoo dhan saa ku camintaan waa iftiraa iyo been iyo been abuur ilahay ad ku been abuuranaysaan midda labaad maxaad ambiyadii mucjizadan la timid u disheen ood u baabi'iseen iyo rusushii aad u layseen saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala haddaad run sheegaysaan kuwii idinla yimid laftoodii baad disheen saasaa laleeyahay taasaa loo jeedaa wey aladiina hum kuwaasi aladiina kuwii wey qaaluu yidhi ina allaha alle cahida wuu ballamay cahidadan waxaa loo jeedaa bimacnaa amara wa awsa wuu dardaarmay ama wuu amray ilaynaa annaguna amray anlaa nu'mina inaanan rumaynin lirasuulin rasuul inaanan u rumaynin xataa ya'tiyanaa intuu yani nooga keeno uu nogala yimaado biqurbaanin qurbaan sadaqaa loo jeeda qurbaan waxaa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa maa yataqarabu bihi alcabdu ila allahi subxaanahu watacaala min nasiikatin aw sadaqatin aw camalin saalixin yani wax alla wixii ilaahay addoonka ugu dhowaado hadday tahay dabxi shay la gowracay hadday tahay sadaqo caadiyood la baxday haddii ay tahay camal saalixood samaysay qurbaankaasaa la yidhahda wax alla wixii ilaahay loogu dhowaado ayaa loo jeedaa weeyaan marka waa fuclaan oo maaragtay min alqurbati baa laga keenay dhowaanshihii ayaa laga keenay weeyaan biqurbaanin yani sadaqo oo takulhu qurbaankaasoo takulhu naaru dabkii uu cunayo oo naartu ay cunayso ilaa uu rasuulkaasi uu kala yimaado uu noo keeno inaanan rumaynin buu allah nala ballamay hadalkaas bay yidhahda waana hadal kidbi ah weeyaan marka culammadu waxay leeyihiin fajamacuu bayna alkidbi cala allahi wa xasri aayat rusuli bima qaaluuhu yani bima qaaluuhu min hada lifki waxa weeyaan laba shay bay kulmiyeenoo been ilaahay lagu been abuurto iyo rusushii maaragtay mucjizaadkoodii la siin jiro tirada badnaayee kala duwanaa oo mid keliya lagu qaydo hal keliya laga dhigo taasay maaragtay ay been ku sheegeen weeyaan marka arrinkaas yacni waxa weeyaan waa iska mujarad dacwa wey wax ka jiraahi aanan jirin wey nebi maxamed inay ku diidaan doonaya qul waxaa tiraa nabiyllaahi maxamedow adoo u jawaabaya hadalka ka jawaabayo qad jaa'akum waxaa idiin yimid oo inuu idiin yimid ay dhab tahay rusulun rasul baa idiin timid rusushoo min qabli aniga hortayda ahaatay bilbayinaati aayada cadcad oo mucjizaad ah ayay idinla yimaadeen mucjizaad iyo dalaa'il iyo baraahiin qaatica ah oo cadcad bay idinla yimaadeen weyaan wabiladii kiina way idinla yimaadeen qultum aad tidhaahdeen hadalka hadda sheegteenna way idiin keeneen oo ah yani maaragtay yani lan numina anlaa nu'mina lirasuuli xataa ya'tiyana biqurbaanin ta'kulhu naar taa lafteedababa idinla yimid oo ambiyada idiin keeneen marka falima maxay baad marka qataltumuuhum aad u layseenoo ambiyadaas mucjizaadka idinla yimid aad u disheen marka kuwaa nebiga la jooga maaha kuwa dilay laakiin aabbayaashood baa sameeyey ficilkan ariiqadii aabbayaashood bayna weli hayaan weeyaan ariiqadii aabbayaashood bay hayeen mar haddii waddadii aabbayaashood ay ku sugan yihiin khitaabkii aabbayaashood ficilka ay sameeyeen ayagaa lagula khitaabaya lagula hadlaya weya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo maxaa rususha ilaahay iyo ambiyadiisii u layseen saasaa la leeyahay weya yani in kuntum saadiqiina fi anakum tattabicuuna alxaqa inaad xaqay raacaysaan watanqaaduuna yani lirusuli inaad rususha u hogaansamaysaan kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin maxaa ficilkaa u samayseen baa laleeyahy marka waxay tusinaysaa ficilka inuu qowlka inuu qowl beena yahay rusushana aysan raacayn una hogaansamaynin weeyaan fain kadabuuka nabiyulaahi maxameda marka lala hadlay calayhi salaatu wasalaam oo tasliye iyo qalbi qaboojin ayaa lagu samaynaya waa la dejinaya fain kadabuuka hadday adiga ku beeniyeen nabi maxamedow hadday ku beeniyeen faqad kudiba waxaa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qablika adiga hortaada ah rusushaasoo yani jaauu la yimid bilbayinaati aayado cadcad la yimid wabizuburi kutuba la yimid yani zubuur la yimid iyo walkitaabi kitaab almuniiri ayani cad oo maaragtay nayir oo waadixa kitaabnimadiisu ay cad tahay la yimid ayaa la beeniyey marka rasuul la beeniyey adigu uma horraysid wey adiga nabiylahi maxameda rasuul iyo nebi la beeniyo uma horaysid waa lagaa horeeyey rasuul kaa horaysay oo xujooyinka iyo mucjizaadka aad wadatoo kale la yimid ayaa la beeniyey way sabreen adigana sabir baa laleeyahay marka yani maaragtay waa baabka ay dhahaan yani maaragtay musiibada almusiibatu idaa camad khafat bay dhahaan haddii musiibada lagula qabo waa fududaataa yani musiibadan waa lagula qabaayo ambiyada kaa horraysay baa kula qabta baa laleeyahay adiga uma horraysid qof la beeniyo hortaabaa dadkaa la beeniyey markaas way sabreen adigana sabir baa loo jeedaa wey fain kadabuuka faqad kudiba rusulu min qablik adiga rusul kaa horraysay baa la beeniyey rusushaasoo jaauu la yimid yani min qablika hortaada rusushaasaa la beeniyey rusushaasoo jaauu bilbayinaati mucjizaadkii cadcadaa la yimid wzuburi zuburtana la yimid azubur hadda waxaa loo jeedaa yani alkutub alsamaawiya allatii laa ya'tii biha ila rusulu azubur waxaa la yidhaahdaa kutubta samaawiga oo ilaahay uu soo dejiyo oo rasuul mooye cid kale oo la imaan kartaah ayan jirin ayaa la yidhaahdaa weeyaan wlkitaabu lmuniiru yani maaragtay wlkitaabi lmuniirid wlkitaabi kitaabkiina way la yimaadeen wabilkitaabi kitaabkiina way la yimaadeen almuniiri yani almuniiri waxaa loo jeedaa ay alwaadixi ayaa loo jeeda albayin alwaadix aljaliy kitaabkii caddaa na way la yimaadeen wey maxaa yeele ficilka waxaa la yidhaha min naara shayu idaa adaaa baa la yidhaha halkaasaa laga keenay naara shayu shaygii baa ifay idaa adaaa baa la yidhahda kitaabkii caddaaya kutubnimadiisa ay muuqatay na way la yimaadeen marka yani waxay culummada leeyihiin azubuur wlkitaab waa isku macno weeyaan waa yani xagga asalka waa waaxid wey laakiin wasfigan hadda ayay ku kala bedelan yihiin wasfiga sifooyinka ayay ku kala bedelan yihin tilmaamaha ayay ku kala bedelan yihiin zubuurka waxaa la yidhaahdaa yani fazubuuru fazabuuru waxay dhahaan fiihi alxikamu azaajira yani waxa ay xikmooyinka yani maaragtay mawaaciidda oo zajriga oo ku jiro waxaa kutubta ay ku sugan tahay ayaa zabuur la yidhaahdaa zabuur kuwaasaa la odhanayaa buu yidhi kitaabka alkitaabu lmuniirna waxaa loo jeedaa yani almushtamilu calaa jamiici sharaa'ic shariicada oo dhan waxa kulminaayana kitaab baa la yidhaahdaa oo sharciga laga qaadanayo wixii mawaaciid iyo maaragtay yani maaragtay xikmooyin iyo ay ku jiraanna zabuur baa la yidhaahdaa laakiin labadaba waa isla kutub samaawiya oo ilaahay uu samada ka soo dejiye weeyaan marka rusushaas oo marna qaarkoodna ay zubuur wataan qaarna ay kutub cadcad wataan ayaa dadkoodii beeniyeen adna dadkaadi waa ku beeniyeene sabir baa la leeyahay kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum ywma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila ljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ila mataacu lquruur kullu nafsin naf kastaa dhammaanteed kulligeed daa'iqat lmowti mowt mid dhadhamin wey dhimashada way dhadhaminaysaa naf aanan dhimanaynin lama arko markay dhimatana oo naf walba ay dhintaan qof walba ou dhintana wainnamaa tuwaffawna waa la idiin oofini un ujuurakum ajriyaashiinni un baa laidiin oofin hawaabtiinni iyo camalkii aad samaysateen ayaa laydinka abaalmarini yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wixii aad la timaadeen ayuu rabbi subxaanau wa tacaala maalinka qiyaamaha ayuu idinka abaalmarinaya w yani waxaad samaysatay markaad dhimato dabadeed baa lagaa abaalmarin faman zuxzixa qofka la dheereeyo oo la fogeeyo cani naari naar laga fogeeyo isaga iyo naarta la kala dheereeyo oo waudkhila la geliyo aljannata jannada ilaahay la geliyana faqad faaza qofkaasi waa guulaysta waana liibaanay weyaan fws oo maaragtay maa bacdahu fws liibaanka dambaysaahi aynan jirin ayuu guulaystay weeyaan wama alxayaatu dunya adduunkan noloshiisuna ma ahaanin ilaa mataacu lguruur kado raaxadeed mooye wax kale ma aysan ahaan waa shay lagu kadsoomo un weeyaan wax kale ma aha marka yani aayaddan waxaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay yani xorta waxay tusinaysaa qaybteeda hore kullu nafsin daa'iqat lmowt qof walbaaba inuu dhimanayo adduunkaa laga tegay oo cid joogaysaahi aynan jirin kulli waa la faaruqaya allah umbaa baaqi noqonaya subxaana wa tacaala waxay la mid tahay aayadda maaragtay allah uu leeyahay yani fii suurati raxmaan ku jirto kullu man calayha faanin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam allah keliyahaa soo baaqi noqonaya wey marka aayaddani waxay tusinaysaa jamiicu lkhalaa'iq inay wada dhimanayaan oo adduunkan wax ku baaqi noqon karaa uusan jirin allah oo keliyana oo baaqi noqonayo yacni waxa weeyaan waxaa dhimanayo malaa'igtii baa dhimanayso waxaa dhimanaya jinnigii waxaa dhimanaya insigii malaa'igta xamalatlcarshiga way dhimanayaan malakulmowtka laftiisaa la dilayaa wax baaqi noqonayo ma jiro allah aan ahayn allah keliyaha kusoo baaqi noqonayo koonkaana keligiisa usoo haraya allah subxaana wa tacaala wey walidaalika ibnu kaiir markuu aayaddan fasirayo raximah llahu wuxuu leeyahy waa taciy aayaddan waa taciy wey buu leeya wuxuu leeya wafii hadihi laaya aayaddan dhexdeeda waxaa ku sugan tacziyat ljamiici nnaasi dadka oo dhan oo loo tacziyeynaya baa ku sugan wawacdun wawaciidun lilmusadiqi wlmukadib wacdina iyo ballanqaadna qofka musadiqaba oo ugu sugan yahay muminka ah waciid iyo maaragtay tahdiid iyo goodina wuxuu ugu sugan yahay kuwa mukadibiintaah beeniye weyaan ayay arrintan ugu sugan tahay weyaan marka kullu nafsin naf kasta kulligeed daa'iqat lmowti mowt mid dhadhamin weeye mowtkaas bay la kulmi doontaa adduunkaana way ka tegi markuu qofku ka tagana wainamaa tuwafawna waa laydiin oofini uun ujuurakum ajriyaalkiinni iyo waxaad kasbateen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laydin yani laydin siinaya weyaan ajrigiinna oo kaamila waxaad soo shaqaysatay oo kaamilo waxba lagaa nusqaamin baad heli in khayran fa khayrun wain sharan fa sharun waxaad soo shaqaysatay hadduu khayr yahay khayr baa lagugu siin hadduu shar yahayna shar baa lagugu siinaya weyaan marka yani qofkaas waxa weeyaan allah qof walbaba uu abaal marin faman zuxzixa qofkii la dheereeyo cani naari naarta qofkii laga fogeeyo azaxzaxatu waxaa la yidhaahdaa waa altanxiyatu walibcaadu bay xagga luqada lagu yidhaahdaa zaxzaxada yani altanxiya fogaanshaha iyo dheeraanshaha shayga laga dheeraada baa la yidhahda faman zuxzixa qofkii la fogeeyo cani naari naarta laga dheereeyo laga fogeeyaa laanna naartu waxaa weeye waa majmac alaafaati wshuruur shar oo dhan iyo aafo meesha ay ku kulanto idin waa naarta weeyaan marka qofkii rabbi subxaana wa tacaala uu ka fogeeyo oo waudkhila la geliyo aljannata jannada la geliyo jannada ilaahayna waxaa la yidhahdaa waa majmacu ladaati wasuruur meel alla meesha wax alla wax macaan iyo farax oo dhan meesha lagu kulmiye ay ku kulmaan weeyaan qofkaas allah wuxuu leeyay faqad faaza waa uu liibaanay liibaan weyn ayuu helay maxaa yeele wuxuu ka badbaaday carada ilaahay subxaana wa tacaala buu ka badbaaday cadaab daa'imahoo weligiis jira buu ka badbaaday ridaha ilaahayna waa uu helay nicmadii daa'imka ahayda weliga jiraysana oo jannadii ilaahayna waa uu haystaa weeyaan faqad faaza marka yani taas wey walidaalika ayuu maaragtay imaamu muslim fii saxiixihi wuxuu ku warinayaa wakadalika imaamu axmed fii musnadihi wuxuu ku warinayaa can cabdilaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaal cabdulahi bni camr inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man axaba an yuzaxzaxa can الnaari wayudkhila aljanna falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi اlآkhir walyأti ila الnaasi maa yuxibu an yu'ta ilayhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka jecel in naarta laga fogeeyo laga dheereeyo jannada ilaahayna la geliyo geeridiisu ha u timaado oo ha dhinto isagoo allah iyo yowmalaakhira rumaysan isagoo allah yowm alaakhira rumaysan geeridiisa ha u timaado ha ku dhinto isagoo mu'mina ha dhinto dadkana ha ula yimaado ha kula mucaamaloodo waxa uu jecel yahay in lagula mucaamaloodo waxaa adiga jeceshahay inaad dadka ay kuu sameeyaan adigana u samee waa akhlaaq wanaagsan oo ayib ah weeyaan sidoo kaleeto yani ibn abi xaatim imaamu axmed iyo tirmidi waxay warinayaan wakayruhum can abi hurayrata radi allahu canhu waxay ka warinayaan inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markuu jannada ilaahay tilmaamayo ayuu nebigu wuxuu leeyahay mawdicu sawtin fi ljanna khayru min addunya wamaa fiiha yani jeedalka bahalka ama karbaashka la yidhaahdaa yani mawdi meesha la dhigaahi inta yarta booska yarka ha u qaato haddii jannada intaa la fiiriyo adduunka iyo waxa ku jiroo dhan ayadaa ka khayr badan buu yidhi intaas qofkii laga siiyo nicmo weyn buu qofkaasi haystaa weyan markaasuu abu hurayra yidhi yani nebigu wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum aayaddan faman zuxzixa cani nnaari waudkhila aljanna faqad faaz aayaddaas akhriya buu leeyahay weyan wama alxayaatu dunya adduunka noloshiisu ma ahaanin ilaa mataacu lhuruuri kado maaragtay raaxadeed mooye wax kale ma ahaanin yani alhuruur waxaa la yidhahdaa waa albaail baa loo jeeda waa hay baail waxaan jirin wy noloshaan inay ku kadiso nasarcaad kugu rido aakhiradaadii ku dhaafiso ayuu ilaahay diidan yahay marka waa la taskhiirinaya yani waxa wey waa shaniga adduunka ay leeyahay xaalka adduunka laguu taskhiirinaya laguu yarayna qiimo inuusan lahaynaad xaqiir oo yaho liito ayaa laguu sheegi weyaan marka adduunkaani qiimo maleh marka inaad adduunkii doorato ma aha oo aakhiradii jirtay aad ka dooratahay yani maaragtay shay wanaagsan ma aha walidalika maarata imaam axmed wuxuu warinayaa yani xadiid can ilmustawrad ibn shadaad ayuu wuxuu ka warinayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi wallahi ma dunya fi laakhirati ila kama yaqmisu axadukum isbacahu fi lyami falyandur bima tarjicu ilayhi yani wuxuu nebigu intuu dhaartaybu wuxuu yidhi allah baan ku dhaartaye adduunkaani aakhare markii loo fiiriyaahi ma aha ilaa wuxuu la mid yahay markii aakhare loo eego mid idinka idinka midihi badda aad baddaas intaa la eg oo fartiisa uu daray oo kale buu la mid yaho soo saaray bal fartaada markaa badda gelisood soo saarto falyandur bima tarjicu ilayhi maxay la soo noqonaysaa baddi maxay ka soo qaaday fartaas waxba waxay ka soo qaaday labaad kaasoo kale bay la mid tahay marka inay nicmadii aakhiradaas oo aad u wanaagsanayd oo baddaasoo kale ilaahay ku suureeyey shay wax ay farta soo qaaday oo kale aan macno lahayn inuu adduunkan aakhiradaada ku dhaafiyo waa shay maaragtay doqonnimo ah weeyaan marka sidaasuu maarata rasuulku noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam allahna uu noo sheegay inay xaqiir tahay hada wabilahi towfiiq wsal allah wslm ala nabiyina mxamed